asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn iyo guddoomiyaha deegaanka gubadley oo kulan qadaah maanta u sameeyey qaar ka mid ah xildhibaanada beesha muduloobe hooyada puntland oo war ka soo saartay askartii ku geeriyootay shilkii maanta ka dhacay duleedka magaalada garowe lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose oo maanta ka dhacday degmada afgooye kasoo carartay dagaalada ka socda dalka yukrain oo gaaray dalka jarmalka waxaa suuqyada magaalada muqdisho laga la'yahay hilibka geela iyadoo meelaha qaarna qiimihii uu ka marayo lacag ku dhow toban doolar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intii aad hesheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan soomaali ka soo carartay dagaalada dalka yukrain ayaa gaaray dalka jarmalka sida warkan uu ku soo diray waryaheenna cabdisamed shabiin
muddooyinkii ugu dambeeyey ee dagaaladu ka dhacayeen waddanka yukrain oo ay si ba'an ruushku u weerareen ilaa iyo iminkana uu dagaalku socdo ayaa waxa ay midowda yurub u diyaar garoobayaan qaxootigii ugu badnaa abid ee ka soo qaxaya waddanka yukrain qaxootigan faraha badan oo u badan haween iyo carruur ayaa soo gaadhay meelo badan oo ka tirsan waddammada yurub qaxootigan faraha badan ee ka soo qulqulaya waddanka yukrain ayaa waxaa ku jira oo qayb ka mida ay yihiin dad soomaaliyeed oo iyagu halkaasii wax ka baran jiray haddaba meelo badan oo ay ka mid tahay jarmalka ayay soo gaadheen qaybtii ugu horraysay ee ardayda soomaaliyeed ee wax ka baran jiray dalkaasi yukrain jaaliyadaha waddankaasi gaar ahaan jaaliyadda damishtaad ayaa si weyn u soo dhoweeyey dhallinyaradaasi waa kan guddoomiyaha ururka jaaliyadda soomaaliyeed ee damishtaad oo isagu ka warramaya qaabka ay u soo dhoweeyeen dhallinyaradii soo gaadhay dalka jarmalka waxaan soo dhaweynaynaa dhallinyarada oo ka imaadeen waddanka yukrain oo dhibka ka dhacay dhallinyaradaasaytoo meeshaas u joogtay waxbarasho aan waddanka jarmalka kusoo dhaweynayna waxaana leenahay meeshaanayto illegaal kuma soo gelin legaal aan kusoo gasheen marka wixiina dokumentkiina dhan intaa xafidiin hadda magaalada dhamisteed waxaan igu soo gaaray labaataneeyo aan aan insha allah aan jecelnahay si fiican intaa usoo dhaweynay qaar ka tirsan mas-uuliyiinta iyagu jaaliyadda ayaa waxa ay ku booriyaan dadka iyagu ka imanaya waddanka yukrain inay soo qaataan sharciyadooda si markaasi loogu fududeeyo sharciga deganaansho ama sharciga waxbarasho oo ay qof kastaaba wixii uu baahan yahay inuu waddankan iskaga dhiibo waddanka jarmalka ayay caqabad ku tahay in qofka soomaaliga uu caddeeyo jinsiyaddiisa taasoo marar badan ay mudaharaad ka sameeyeen dadka jaaliyadaha iyo dhammaan soomaalida ku nool waddankaasi oo loo diiday sharciga aqoonsiga ee gaar ahaan marka ay doonayaan inay waddankaasi iska dhiibaan
damshtaad iyo araggeeda shalay waa artay mudaarad ka dhacay damshtaad in lagu soo horjeediyey muta ruushka gardarada ku sameeyey ukrain fahamtay waa aad baa ugu xunnahay waana soo dhaweyna dhalinyarada soomaaliyeed waana u taagana har iyo habeen dhowaan magaalooyin badan oo jarmalka ah iyo waddamo badan oo yuruba waxaa ka dhacay mudaharaadyo laga soo horjeedo gardarrada uu ku qaado ruushku dalka yukrain cabdisale shibiid warbaahinta dalsan sweden
munaasabad lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay degmada afgooye ee isla gobolka sida uu ku soo warramayo waryaheenna ibraahim eyow maxamed
magacaabistiisii saddexaad kadib degmadan afguuyo waxaa si xowli ah looga dareemayey soo dhowaynta iyo maxabbada dadka deegaanka ay u qabaan guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax waddooyinka waaweyn ee magaaladan buundooyinka iyo goobaha waxbarashada degmadan waxaa lagu arkayey sawirro muujinayay maxabbada ay u qabaan guddoomiyaha cusub ee gobolkan munaasabad heerkeedu sarreeya uu soo agaasimay maamulka degmada afguuye ayaa maanta lagu qabtay howlka xarunta maamulka degmada waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan odayaasha dhaqanka deegaanka hadallo goobta ay ka jeediyeenna ay ku sheegeen in ibraahim aadan cali najax guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose uu ahaa qofkii mudnaa islamarkaana howlkarnimadiisa ay sababtay in mar saddexaad dowladda koonfur galbeed ay fursad u siiso in uu adeego shacabka gobolkan maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan soo dhowayno guddoomiyaha cusub cusubna ma dhihkane guddoomiyahan u begnoon dalbanay weeyaan soo noqonay ibraahim aadan cali waa soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol waxaana u dardaarmaynaa waxaan leenahay waa soo noqotay sookadii saddexaad waa ibraahimo waxaan kaa rajaynaynaa wejiyadii cusub koo ka sii fiican oo dardar hor leh inaad na tusto madaxweyne cabdilcasiis waa mahadsan tahay waxaa soo magacaawday nin waaye arag ah nin gobolka shabeellaha hoose wax badan u soo qabtay waxaa lagu xasuustaa dibudhiskii waddadii isku xidhaysay afgooye ilaa iyo mareerey oo asaga dhismaheedii iyo fikirkeedii iyo waxqabadkeedii iska lahaa markii uu guddoomiyaha ahaa guddoomiye najax waa nin dhallinyaro ah oo firfircoon
waa soo dhowaynaynaa degmo ahaan waan soo dhowaynaynaa guddoomiya ku soo dhowaaw keliya waxaa ku sugayso hool qaba kuma dhehayniye keliya waxaa ku sugayso shaqooyinkii aad hore usoo qabatay dhammaystirkooda inaan isla wada dhammaystirin ibraahim may ogaadan saana lang gobolkana xaq angle waan walha koqobadii adilankii oo horoy meeray shiidagoo meelmadhigna stationku bursi dhisi si shariifasana isla furni ragayto hoostiye marka way aragnimada mayla fadee biledka lankii koy maamulkii afariy tobonaada ka jirna ini la sheego la ogaado la fadee ibraahim walbadana qobadii hooye shaqeeye walala la qobadee la shaqeeyana wal alla walay usul shalay kanagadeena dhirfinya geega fuliye oo ilaa indiin waa jooga waa noolahay waa dhaataaganahay waa ikan guddoomiye najaxo waa ikaas waa jooga meelmarkiiba mala maqli
guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada abuukar maxamed cumar muudey oo qabanqaabada xafladdan lahaa ayaa dhankiisa sheegay in guddoomiye najax uu yahay qofkii ugu mudnaa gobolkan islamarkaana ay aad ugu faraxsan yihiin soo magacaabistiisa maanta waxaa u baahan shacabka maanta ku saddex ah degmada afgooye markhaatina waa ka tihiin waxay u taagan yihiin dadka iyo shacabka iyo bulshada iyo goobaha caafimaadka waxbarashada soo dhaweyntiisa waxaa u baahan guddoomiyaha gobolka gobolkiisaa u baahan isteedkiisaa u baahan waxaa u baahan dadka soo barakacay masaakibiinta abaaraha haysato inaan ugu mahadceliyo madaxweynaheynii koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafte gareed oo maanta iyo la taliyayaashiisa oo go'aansaday inay markii saddexaad soo celiyaan guddoomiyaha gobolka cusub ibraahim aadan cali najax ugu dambayn hogayaha maamulka gobolka shabeellaha hoose cabdirasaaq xasan gaabow oo munaasabadda soo xirayay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin in guddoon ugu noqdo guddoomiye najax guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax oo markii saddexaad gobolka loo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftiga
guddoomiyaha deegaanka gubadley iyo sidoo kale taliyaha amniga ee deegaankaasi korneel saney ayaa kulan qada ah u sameeyey deegaankaasi xildhibaanada mudulood oo qaar ka mid ahi maanta halkaasi ay gaareen xildhibaan yuusuf kabaale maxamuud abukaate iyo xildhibaan maxamed ibraahim cali cajiib oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee dhowaan lasoo doortay ayaa maanta booqday deegaanka gubadley oo muddooyinkii dambe samaynayay isbeddello horumarineed islamarkaana u diyaargaroobaya inuu ka mid noqdo degmooyinka gobolka banaadir munaasabad qada ah oo ay soo agaasimeen maamulka deegaanka gubadley iyo taliyaha amniga ah ee deegaankaasi korneyl saney oo ka dhacday duleedka deegaanka gubadley ayaa looga hadlay horumarka xawliga ku socda ee deegaanku uu samaynayo iyagoo sidoo kalena mudanayaashu booqday xarunta dhismaha maamulka iyo sidoo kale waddooyin cusub oo la hagaajinayey kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha deegaanka gubadley cabdulaahi nuur kalimey waxaana uu mudanayaasha baarlamaan ee maanta booqday uu uga mahad celiyey dadaalka ay gelinayaan sidii deegaanka gubadley ay uga mid noqon lahayd degmooyinka gobolka banaadir xildhibaanada golaha shacabka ee halkan ku sugan ee maanta na soo booqday oo ugu horeeyo xildhibaan yuusuf kabaalle iyo xildhibaan abukaate xildhibaan cajiib xildhibaan soo dhowaada deegaanka gubadley oo nabad ah oo barwaaqaa oo idiin baahan ku soo dhowaada alxamdulilaahi waxaan idinkaga mahad celiyeyna oo idinka soo dhoweyneynaa deegaanka gubadley oo maanta nagu soo booqateen ood waktigiinna iyo jaaniskiinna soo geliseen inaad maanta soo aragtiin oo jawiga iyo waxa uu ku sugan yahay iyo xaaladiisa hadday xaalad amni ahaa laheed iyo hadday ahaa laheed xaaladaha kaleoo dadku ku sugan yahay gaar ahaan horumarrada degmada ka socdo ood arki kartiin sida uu yahay iyo waxyaabaha badan ee iska beddelay sanadihii hore iyo sanadkan say tahay wax badan iska beddelay booqashadii hore oo dadku imaan jireen booqasho ka duwan ayay maanta noo tahay in xildhibaanadii ilaa iyo afar xildhibaan iyo shan xildhibaan ay maanta noo yimaadaan oo ay dhahaan maxaan rabnaa deegaanka inaan ogaano xaaladiisa iyo meeshuu ku sugan yahay annaguna aan idinku soo dhoweynay waxaan idinkaga mahad celiyeynaa sida wanaagga badan maanta dhan aad ugu wareegeyseen deegaanka iyo sida uu yahay degmada xaruntii degmada waa tagteen waa aragteen qaabka horumarsan ee ay u dhisan tahay waxaa kalood aragteen waddooyinkii iyo wax walbo oo ku saabsan horumarka degmada qaabka ay yihiin dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya ee maanta booqday gubadley oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa ka mahad celiyey soo dhowaynta iyo qada sharafka loo sameeyey iyagoo sidoo kalena sheegay inaan la dhayalsan karin horumarrada ballaaran ee deegaanku uu samaynayo waxa ay u rajeeyeen gubadley in ay ka mid noqoto degmooyinka gobolka banaadir marka labaad waxaan u mahad celinaynaa maamulka deegaanka sharafta leh ee sida karaamaha iyo qaymaha leh loogu soo dhoweeyey meeshaan maanta ee xafladda loogu sameeyey iyo unkow booqasho ku nimid deegaankii aan ku midlin deegaama ka mid ahay doorashada aad iyo aad ay horta u mahadsan yihiin intii isilqaantay howlahaan dhammaysti karin ee degmada ka shaqaysay maamulka ha ahaato amba amniga inta ka shaqaysa ha ahaatee inta waa u mahad celinaynaa mahad ballaaranaan u celinaynaa marka aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin deegaankuna haddaan fiirinnay baahidiisii ee degmee laga rabay inay dhammaystiran tahay ayaan haddaan soo qaymaynay ayaan aragnay wixii loogu talagalay degme inay meel walba kaalinteedii buuxdo marka aaday ugu mahadsan yihiin inta ka shaqaysay anunkuna waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo kaalintii nooga aadaneed inaan la garab istaagno maadaama matalaadii degmada dadkii metelaya aan nahay waxaan rajaynaynaa anunkuna insha allah inaan dhammaystiri doono wixii meeshaan ka dhiman runtii meeshaani anigu afkiiga ma qabanayo in aan dhaho deegaan ee waxaan dhihi lahay degmo degmada gubadlayaa ugu yeeri lahaa waa meel u dhigmo u qalanto degmo iyo wax ka weyn sidaas aageed waxaan ku ammaanayaa shacabka iyo ganacsatada iyo saraakiisha isxilqaamay oo iskaa wax u qabto u samaysa horumarkan waxa aan maanta aragnay waxaa ka weyn waxa soo socdo oo sida uu qorshahoodu yahay falaanka qorshaha muddada dheer ay samaysteenna wax walba loo qaadan dad dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidaanoo kale ku dhiirigelina sideedaba waxaa waaye biyo sacbahada looga dhankaa qofku dadku inay iyaga isxilqaamaan istaakuleeyaan istaageeraan isgarab istaagaan ee deegaankooda quruxsadaan waa wax muhiim ah dalkeena waa ogtihiin muddo dheer wuxuu ku jira burbur burburkii markuu ka soo baxayna deegaanadii tartan bay ku jiraan wixii hadda ka dambeeya waxaa la rabaa in magaalo kasta iyo degmo kasta iyo gobol kasta inuu kan kale siduu ugu horumari lahaa in laga shaqeeyo oo aanan dowlad keliya la sugina dadku inay isku tashtaan baan ku dhiirigelinaya meel walba ay joogaan
إن شاء الله إلهي إني كي سبحان رجوين كقبنا مدة توسع توقع قابن قدهود إن ديجان كان إن قدرة الدجمو بوحدة أو دجموين كقبل كبنادر كامل نقطة تدوية تماك الدجمو هذا قبل كبنادر كقومية هاي إني ما تكسر بيري دونت ما دام أي بوحسي لما باهيها شروطها لو ربحنا إني دجمو إيه نقطة رنتي جهدي iyo waqtiga badan ay geliyeen maamulka iyo saraakiisha
guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeennii fiidnimo ciddii aan helin waxay ka baaran doonaan baraheenna bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel